جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon u warka subaxnimo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magacowday guddi loo xilsaaray la socodka iyo maareynta fatahaadaha socdo xilli robab xooggan ay ka da'ayaan dalka mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qirayin kooxda riddada aysan u madax bannaanayn shaqooyinka ay qabanayso isagoona xaqiijiyay in hay-adaha gaalada ee dalka joogo ay shaqooyinkaasi qabtaan jabhadda amxaarada ee faano ayaa sheegatay inay la wareegtay gacan ku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo dhacda waqooyiga dalka ethoobiya maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayadaas ehelada wiil dhallinyaro ah oo maleeshiyaadka murtadiintu ay ku dileen magaalada muqdisho ayaa si adag ooga hadlay dilka wiilkooda جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magacowday guddi loo xilsaaray la socodka iyo maareynta fatahaadaha socdo xilli roobab xooggan ay ka daayaan dalka faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya xaaris cabdulqaadir kelimad cusub oo ujeediye afhayeenka xarakada mujahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheer ayaa laga hadlay saameynta ka dhalatay daadad ay sameeyeen rababka iyo fatahaado laga soo calaamadiyey qaar ka mid a deegaanada wilaayaadka afhayeenka xarakada mujahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheer ayaa sidoo kale sheegay in halkooda ay kasii socdaan dadaalada isbuucyada lasoo dhaafay ay ku dhawaaqeen mujahidiinta kuwaasoo qaarkood laga xaqiijiyay horumaro kala duwan sida uu sheekhu tilmaamayo haddaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ka duulaysa mas-uuliyadda ka saaran dadka muslimiinta ah ee ku nool guud ahaan wilaayaadka dalka waxay iclaaminaysaa in sare loo qaadayo dadaaladii muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday wilaayaadka ee looga hortegayey fatahaadaha la filayey inay ku iman doonaan dhulka webiyada ah iyo togaga ay biyuhu maraan waxaa isbuucyadii lasoo dhaafay ka hortag ahaan loo xiray boqolaal farood oo ay webiyada jubba iyo shabeelle ka soo fatahaan xiliyadan oo kale waxaa sidoo kale la dayac tiray waro iyo dhasheegyo loogu tala galay inay biyuhu galaan halkii ay magaalooyinka ka soo aadi lahaayeen allah subxaanah wa tacaala mahaddiis magaalooyin iyo degaano badan ayuu allah subxaanah wa tacaala ku badbaadiyey ama kaga yareeyey saamaynta ay fataahadahaasi keeni kareen inta dhimanna waxaan allah subxaanah wa tacaala ka baryaynaa inuu noo fududeeyo howlaha laga hayo sidoo kale sheekh cali maxamuud raagi ayaa kelimadan ku iclaamiyey guddi qaabilsan howlaha maareynta fatahaadaha kaas oo ka howlgeli doona deegaanada ay saameynta ku yeesheen daadadka iyo roobabka wuxuu sidoo kale sheekhu faahfaahiyey xubnaha qaybta ka ahaan doona guddiga wuxuuna wilaayaadka islaamiga iyo qaybaha bulshadaba ugu baaqay in ay kala shaqeeyaan howsha loo xilsaaray lajanadaasi sidaas daraaddeed waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa lajno ama guddi loo xil saaray inuu si gaar ah uga howlgalo maaraynta fatahaadaha socda iyo kuwa la filayo intaba guddigaas maaraynta fatahaadaha ayaa ka kooban xubno isugu jira culummo aqoon-yahanno nabadoonno iyo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta guddigaas waxaa mas-uul u ah sheekh maxamed abu usaama waaligii hore ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana xubno ka ah walaalaha ay ka midka yihiin sheekh xasan yacquub cali sheekh maxamed balle iyo nabadoon ibraahim shaacirulislaam waxaan allah subxaanah wa tacaala uga baryaynaa inuu u fudeeyo howsha culus ee loo xil saaray waxaan kula dardaarmaynaa dhammaan walaayaadka islaamiga ah inay lajnada si wanaagsan ula shaqeeyaan una fududeeyaan sida ay mas-uuliyaddaas weyn ee la saaray si wanaagsan ugu gudan lahaayeen sidoo kale dhammaan qaybaha bulshada meel walba ay joogaan waxaan kula dardaarmaynaa inay guddigaas la shaqeeyaan una dheganuglaadaan si aan u badbaadinno dadka walaalaheen ah ee ay fatahaadaha iyo daadad ku saameeyeen kelimadan cusub ee ujeediyaha fayeenka xarakada mujahidiinta al-shabaab ayaa kusoo aadaysaa iyadoo isbuuci ka hor mujahidiintu ay qaadeen oloole wacyigelin iyo tallaabooyin ka hortag ah islamarkaana ka dhan ah fatahaado ay sameeyeen qaar ka mid a hubiyada iyo rabab saameyn ku yeeshay nolosha dad aad u fara badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan wilayaadka islaamiga mahadsanid xaaris mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda riddada aysan u madax bannaanayn shaqooyinka ay qabanayso isagoona xaqiijiyay in hay-adaha gaalada ee dalka jooga ay shaqooyinkaasi qabtaan faahfaahinta warbixintan waa kan cabdulqaadir rabbaani maxamed cabdi waare oo horey usoo noqday madaxii murtadiinta hirshabelle ayaa weerar afka ah waxa uu ku qaaday kooxda riddada soomaaliya wuxuuna shaaca ka qaaday in xasan murtad uu yahay maqaarsaar aan tala gacanta ugu jirin isagoo sheegay murtad maxamed cabdi waare in dowladda riddada ay maamulaan hay-ado shisheeye oo siday doonaan ka yeesha dalkan soomaaliya murtadkan ayaa sidoo kale waxa uu tibaaxay in wasaaradaha qaarkood ay gacanta ku hayaan n g o-yo ay leeyihiin gaalada kusoo duushay dalkeena muslimka ee soomaaliya kuwaas oo dhibaatooyin ku haya ummadeena soomaaliyeed maxamed cabdiwaaro arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi arkitekturka dowladnimadeenna laga soo bilaabo wakhtigii muxuu ahay lasoo bilaabay carte ilaa iyo maanta sida ay u dhisan tahay mataqaanaa dowladnimadeennu wax badanu gacan nooguma jiraan wasiirada hadda inta muxuu ahay ku jiro wasiir fiqi iyo wasiir owxirsi iyo wasiirada kale waa la weydii karaa muxuu ahay hantida iyo mataqaanaa imkaaniyaadka waxaan wax looga qaba lahay waxay n g o yay gacanta ugu jiraan hay-aday gacanta ugu jiraan contractorsay gacanta ugu jiraan ilaa xad yani la institutionalize gareeya aniga wasaaradda soomaaliya anugu aqoonta badanahay wasaaradda beeraha waaye wasaaraddaas debartmentigeedii waa laga yaabaa dad wasaaradda beeraha ka shaqeeya inay hadda ku jiraan waxba ma qabtaan shaqadoodii waxa qabata mashruuc la yidhaha suwaalim oo faaw hoos yimaada soddon sano ayay suwaalim waxay waxay gacanta ku haysaa macluumaadkii iyo aqoontii mataqaanaa iyo tobografiyadii dhulka iyo webiyadii marka laga soo tago hadalka murtadkan waxaa sidoo kale ereyo kuwa la mida hore uga dhawaajiyay qaar ka mid a xildhibaanada iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya hadalkan uu sheegay murtad maxamed cabdi waare ee uu daha kaga rogayo in dalkan soomaaliya ay maamulaan hay-adaha gaalada iyo n g o-yadooda ayaa meesha ka saaraya sheegashada madaxtinimada soomaaliya ee xasan murtad loo soo doortay kursiga villa soomaaliya balse uu qayb ka yahay n g o-yada ee wataan gaalada reer galbeedka duulaan gaaladka kusoo qaaday dalkeena muslimka ee soomaaliya mahadsanid rabbaani jabhadda amxaaro ee faano ayaa sheegtay inay la wareegtay gacankuhaynta magaalo istaraatiiji ah oo dhacda waqooyiga dalka ethoobiya wararka ka imaanaya dalka ethoobiya ayaa xaqiijinaya in saacadihii lasoo dhaafay dagaallo culus ay ka dhaceen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka ethoobiya kaasoo u dhexeeyay ciidamada dowladda xabashida ethoobiya iyo kuwa jabhadda faano ee amxaarada war ka soo baxay jabhadda faano ayay ku xaqiijisay inay dagaal kula wareegtay gacankuhaynta magaalada istaraatiijiga ah ee lalibella waxaa maalmihii lasoo dhaafay sii xoogeystay dagaalada ka socda gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka ethoobiya maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xuduur ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed dad boqolaal ah oo ku dhaqan deegaanka koorkoor ee hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay daawaqiibin ay u sameeyeen dhaqaatiir ka socotay maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee bakool dhaqaatiirtan ayaa dadka u sameeyey baaritaano kala duwan waxayna soo daaweeyeen cudurro dhowr ah oo uu ka mid yahay gaaska xanuunada sababa bahalada caloosha ku dhaca iyo bakteeriyada iyo tallaabooyin kale oo la xidhiira dhanka caafimaadka qaar ka mid ah bukaanada loo sameeyey adeegyada caafimadeed oo la hadlay warbaahinta andalus ayaa ka waramaya waxqabadka loo sameeyey xasan cabshir maxamed aleere marka dhahay gabal iili jilaarax ka dhaladi ilaan sanadkay konton haa ciyaal tumo ishan ha dhale haa halkii saaso maanta meel say boqol haba kaniinga iyo sharabooyin iyo la isi saabuun aa la isi saabuun guguus aa la isi een may leedahay hamin iyo hiraab dhan lacagna may oqaan mad badan beldaami ku qaada ma inta ma ku hel inta geega uuliyaga ku helaab ma inka dawaa ilaahay inta khayr sii gaala alleh jibi ah dalinti koran alleh kiwaal kelliyaa loo haayo madaga loo haaye mahoo loo haaye amiinga nuga kor dhuuriye daawadan daawa siriya liisii maygareed islaamka si ilaahay kheer si ilaahay barakaaye mujaahidiinta mayanka do'aye nig gaalada galanti korkumarta ilaahay guulsiyanka do'aye biidnillaahi ilkariim se winaagsan oolninsiyan daawa siriya nanasi baarakallaahu waana do'ayni daawada beesamayo qaadna ilaahay ka mahadsan uma harakada iyanka do'ayana biidni illaahi ilbaari intaasa ka do'ayan gaalada may kaalmaa ini duli iyo ilaahay ini dullaayo ya maylera ilaahay kura ku tuuganna waana dullaaysanta ilaahay oo beer intaasaa tuuganna waana saasa ka do'ayna bismillaahi raxmaan raxiim magaaga maylareey xuseen nuur aadan mayb waa ahaa mayka noola korkoor yaka noola taawina nasi dhagaatiira ninkoyti alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta ilaahay maaranaada guursiyaallena wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magaayleero fardoos cabdi maxamed deegaankayniyey koorkoor imayba kamahadaan ilaahan kamahadaan umaamudasdiin may kamahadaan walaayo islaamkan tidaawna si taasa kamahadaan waan hee eedan kamahsan ilaahay gaaladana jibi muslimiintan ilaahay gaalantiyo korkoor dadkan ka faa'iidaystay mashruucan daawaqiibinta ah oo uu maktabka caafimaadka ka sameeyey deegaanka koorkoor waxay ku soo aadaysaa iyadoo maktabka caafimaadka wilaayada bokool uu daawaqiibin kasoo sameeyey degmooyin iyo deegaano hoos yimaada wilaayada islaamiga ah ee bokool mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina ehelada wiil dhallinyaro ah oo maleeshiyaadka murtadiintu ay ku dileen magaalada muqdisho ayaa si deg dega kaga hadlay dilka wiilkooda faahfaahinta warbixintan waa kan casaam carafaat iyadoo qof shacaba maleeshiyaadka murtadiinta ay ku dileen magaalada muqdisho ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay eheladii wiilka la dilay waxayna sheegeen in wiilkooda uu ahaa darawal mooto bajaajila ah islamarkaana si kasoo u dilay askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta sidoo kalena aysan aasi doonin ilaa ay cadaalad u helaan annaga waxaan rabnaa wiilka walaasha agoolnimay kusoo korisay asigoo yara aabiis dhintay laba cunug saddex cunug oo carruur oo midka ugu yar sanad iyo bilooyin jir oo ka tegay ilmihiis oo biriis u raadsanaya mootadiis waa taas meeshaasay taallaa maanta inuu annagana gabla naga dhiga asigana maanta oo meelaha ku laashalaashooda waxaa dilay nin taraafika ah ayaa dilay oo guddoomiyaha taraafikada madaxduu eh ninka darawalkiisa ahaa dilay meel walba ciidanaa jooga cadaalad haddee jirta lasoo qaban kara wiilkeena ilaa xala shan saaca istaal madiina c a d meel walba aan wareegayna ma yeelayna mana aqbalayna nin walbaba ninkiisa xanuunjiyahay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waxay waayahan sii kordhiyeen dilalka bareerka ay u geysanayaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho mahadsanid casaam warkii oo saakoo sabti a idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu